bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum kulan wacan halkani waa himilo f m boqollabadhibcshan megahertis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoon kaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aada maqashaan
doosjaliga ka weyn ayaad kuma sheegino markaad baratada fiici adiyo ummadaadiyo adduunyada haybsata
barnaamijkan waxaan kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxaan diiradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaan barnaamijka kusoo qaadan doonaa qiimeyn aan samaynay baahida halkan ka jirta aana aas-aas ku samaynay kadib waxaa noo soo baxday inaan dugsiga meeshaan ka furno markaan ka furnana dugsiga alxamdulilaah waxa uu noqda dugsiga lagu mahadiyey waa wareysi aanu ku eegayno booqasho aanu ugu kuuragalnay hab waxbarashadeedka iskuulka daaru rajab dabcan sida liishe waa saddexdaas maad waxaan raba saddexdaas maad inaan iska dhiso oo barnaamijkaygana siduu iga hamadgele in aniga aan aan ku guulaysto horta macalimiinta isku mid maaha macalin balsi waaye haday waxaa jirta macalinka maadooyinka la xiiseenaya waa qaar ka mid ah ardayda iskuulka wax ka barata oo nala wadaagay hanka ku jira iyo hiigsigooda halka uu gaarsiisan yahay waxaa soo diyaariyay barnaamijka halkana kasoo jeedinaya hanigoo caaisho nur aadan farsamadu waa yaasir yoyoome soo dhowaada saaxiibayaal iskuulka daaru rajab waxa uu ka mid yahay dugsiyada waxbarasho ee ku yaala duleedka magaalada muqdisho toddobaadkan ayaan u kuurgalnay habka ay u shaqeeyaan iyo sida ay u socoto waxbarashada xilli aan booqasho ku joognay waxa ay indhahaygu qabanayeen ardayda iskuulka oo ayagu xilligaasi ku jira xiisadihii ay sida caadiga ah u qaadan jireen sidoo kale waxaad arkaysaa qaabka ay u qaadanayaan ardayda duruustooda sida caadiga u baxa shanta maalin ee isbuuca marka aad gudaha u sii gashay iskuulka sidoo kale waxaa kuu muuqanaya dhammaan fasalladii wax lagu baranayay iyo arday u diyaarsan qaabkii waxbarashada iskuullada lagu garanayay oo wejiyadooda ay ka muuqato juhdi dadaalka leh iyo sidii ay uga gudbi lahaayeen safarka muddada dheer jiitamaya sidoo kale waxa iyana meesha aan ka marnayn macalimiinta dugsiga oo ayaguna u heelan sidii ay u soo saari lahaayeen jiil waxbartay oo dalka iyo dadkuba wax u qabta intaasi kadib si aan xog badan uga ogaano waxaan wareysi kala yeelanay axmed faarax jaamac oo ah maamulaha guud ee iskuulka hoose dhexe sare ee daaru rajab ugu horeyn waxa uu inooga waramayaa aasaasitaanka dugsiga iyo hadafkii laga lahaa sidan ayuuna ku warceliyey alxamdulilah ilaah mahad iskale dugsiga alrajab ayaa la yidhaahdaa laakiin magacaan hadda dhow ayaan bedelno dugsiga magaciisa hore awal wuxuu ahaa alrajab ayuu ahaa waxaa la furay kii bishii setembar halkaana lagu aasaasay oo xaafadan loo yaqaana sarkuus hadda laakiin magaceeda waxaa la yidhahdaa xaafadda galmudug kaxda ayay ku taallaa degmo ahaan dalada aan ka tirsannaha waa dalada seef waxbarashada wasaaraddana waan ka tirsannahay aad iyo aad waxaan macnaha dugsiga manhajka uu ku baxo waa manhajka wasaaradda waxbarashada buugaagtii dugsiga koowaad ilaa sideedaad wasaaraddana ayna siiyeen buugaagtaasi ardadana aan u qaybinay afarta kaleeto oo dugsiga sarena waxaa ku baxa maadada ingilishka ah macalimiin aad u tayaysan oo waxa ay dhigayaan aad u yaqaanaanna waa ay noo joogaan waxaan aad iyo aad ugu qanacsannahay ardadeena iyo waalidiinta dhaleen iyo sida habka iskula shaqeyno iyo guddiga dugsiga iyo guddiga waxbarashada iyo guddiga waalidiinta dhammaanse aan isugu xidhannahay aad iyo aad ayaan ugu mahadsantaha booqashadaana soo booqateen
maxay ahayd hadafkii laga lahaa ama risaaladii uu xambaarsanaa ee iskuulka markiisa hore loo aas-aasay aada u mahadsan tahay horta xaafad ahaan marka aan degannahay sarkuus waxay ahayd meel aad iyo aad oo isbedel weynaya hadda uu leeyahay dhismo fara badan ayaa hadda la dhisay xaafad galmudug ayaa loo bixiyey awl wuxuu iska ahaa meel waxbarasho dhan ah oolin ama aana dugsi iskool aana ka dhisnayn annaga marka markii aan fiirino dad waxaa noo joogay halkaani oo ehel ah iyo dad asxaaba waxbarashadiina aad aan u haysan kabacdi waxaan fiirinay qiimeyn aan samaynay baahida halkan ka jirta aana aas-aas ku samaynay kadib waxaa noo soo baxday inaan dugsiga meeshaan ka furno markaan ka furnana dugsiga alxamdulilaah waxa uu noqda dugsigii lagu mahadiyey oo hadda ugu caansan wixii soonahan degan ex control afgoo dhinacan ka soo xiga ilaa tabeelaha inta u dhexaysa waa iskuulka ugu caansan kana mid ah iskuullada hadda macnaha qaas ahaan gobolka banaadirna ugu caansan dufcadooyin fara badan ayaa noo baxay oo ilaa laba dufcadood ayaa noo baxday haddana dufcaddii kaleeto oo saddexaad ayaan sugaynaa hadafka aan ka lahayn imiladiisii iyo waxayn dhan waa aan gaarnay natiijada aan ka lahaynna waxayd inaan ubad soo bixinno oo wasaaradda do- imtixaamaadka wasaaradda oo nationalka ah ka qaybgala wayna ka qaybgaleen qaarna waa aad iyo aad inta badan waa noogu wada guulaysteen waxna waa ay ka hareen oo ardaykas dadaalkiisa ayay ku xirnayd ilaah baa mahadda iska leh haddana ulajeedkeennii waxaa waaye ama hadda aan sii rabnaa inaan hore usii qaadno wixii qalad aan galna aan sii saxno wixii aan saxnana aan sii laba jibaarno waa tahay hadda iskuulka tirada ardada dhigata iyo macalimiinta joogtaba meeqa ayay dhan yihiin dugsiga horta een, iskuulka waxa uu shaqeeyaa labada gelin ayuu shaqeeyaa khamiisii jimcana waa uu leeyahay ardada dugsileed ayaa lagu tababaraa macalimiinta aad u fara badan yihiin ugu yaraan macalin markii macalin khamiisii jimcaha la isku daro shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban macalin ayay u wada dhexeeyaan markii la isku daro qaar ayaa macalimiinta marka kuwa subaxi dhiga galabtiina wax ka dhiga oo dib isugu soo laabta marka tir ahaan markii laho waa sagaal iyo toban siddeed iyo toban meelahaas ayay marayaan guud ahaan macalimiinta tirada ardaydana aaday u badan yihiinoo laakiin hadda sana dugsiyeedka u dambeeyay ardada aan macnaha aan arda ahaan ku furnay dugsiga waa ay ka badan yihiin wax lix boqol ugu yaraan waa ay gaarayaan oo lix boqol iyo toddoba arday ayaa imtixaanka noo fariisatay wixii aan qorna waa kasii badan yihiin hadda tiro guud hadda su-aasha kadis ayaga dhigta laakiin waa ay kasii badan yihiin waa tahay een, dabcan iskuullada caadiyan een, waxaa la dhigtaa shanta maalin ugu horeysa Een, adiga sida hadda aad sheegtay khamiisii jimacana ardayda waxbaad bartaan maxay yihiin marka khamiista iyo jimacada ardayda timaada iyo waxa aad bartaan waa mahadsantaha waa su-aal muhiima khamiisii jimcaha waxaan barnaa oo aan jaanis siinaa oo si bilaashah aan wax ugu barnaa ardayda dugsileyda ah oo inta kaleetana dugsiga ku mashquulsan ayaan wax barnaa aan soo kobcinaa maskaxdoodii waxna aan barnaa maadooyinka aan barnana waxaa ka mid ah carabiga iyo tarbiyada iyo soomaaliga iyo xisaabta iyo sayniska iyo cilmiga bulshada ilaa heer aan ka soo gaarsiino oo asaga iskiis wax u qoran karo oo aan su-aal laga weydiinaynin su-aasha la weydiin uu ka jawaabi karo yeris ilaa aan ka gaarsiino oo maadada carabiga noo yeri tarbiyadana aan marka u yeri nooga jawaabo ama qora ilaa soomaaliga sidaas oo kaleeto ilaa ingilishka xataa waa aan barnaa waxaa kaleetoo jira koorsooyinka gaaban oo ardada lagu siiyo oo meeshaas khamiisii jimcaha maadaama inta kale oo xiisadaha lagu mashquulsan yahay waxaa kaleetoo jira een, khamiisii jimcaha aada xoog u saarnaa wixii inta kale naga halaaba in ardada dib ugu soo celino aan dib ugu toosino Een, dabcan iskuulka xilli hore ayaa la aasaasay oo waqti badan ayuu hadda furan yahay imse arday ayaa ka qalin jibisay Een, mana jiraan inta uu furnaa wax caqabado ah ee iskuulka maadaama uu meel magaalada een, ka fog uu degan yahay wax caqabado ah oo aad la kulanteen haddii ay jirto waa mahadsantaha horta laba dufcadood ayaa noo baxday dufcaddeenii noogu horreysay oo noo baxday toddoba iyo sideed laba kun toban dod- laba kun toban iyo sideed waxay gaarayeen arday soddon iyo sideed arday dufcaddii labaad oo siddeed iyo sagaal hadda noo baxdayna waxay gaarayeen konton iyo sideed arday haddana insha allah ardadaas arda ka badan ayaa noo joogta oo fonfoor noo fadhida caqabad dhankeeda haddaan kaaga hadlo maalin walba horta caqabad waa la iska arkaya oo iskuulaa joogta oo intaasoo arday oo isku maskax aan ahayn Een, magaaladii oo dhan baaba caadi iska ahayn oo adoo iska socda waxaa iska arkaysaa meelaa dee xaaladda waa kedis ayaa iska jira waddankan xaalad wuxuu ku jiraa oo aad u halis ah oo amnigiisa mararka qaar aad u adag marna meelna waad ku naseexaysantahay meelna dhib ayaa kaaga imaanaya laakiin dugsi ahaan wax weerar nagu soo qaaday shakhsiyan macalin iyo maamul iyo ardayba ma jirto mana aan arkin wax dhibaato ah dugsiga dhexdiisa ka dhexdhacana ma arkin ilaahayna waa ka baryanaa oo ka magan galayna inuusan dib wax- waxaas iyo wax la mid aan arkin Een, xagga ardada marka aan ka hadalno een, dabcan ardayda arday kala dabeecad duban oo waxaa ku kulmay iskuulada ama dhammaan goobaha waxbarasho marka ka daaru rajab ahaan sidee ayuu ula dhaqmaa ardayda een, in ay yihiin kuwa hal hadaf leh oo waxbarasho oo keliya isugu yimaada wallaahi horta waa runtaa oo bini aadamka isku dabeecad maaha isku dhalanna ma aha Een, dugsigeenna daalu rajab ardadooda een, boqolkiiba sagaashan waxaan dhihi karaa ina aada isku fahansannaha waaye inkastoo cilada iska imaanaysa oo ardayda qaarkood arday isku dhacayaan gabdho gabdho la dagaalamayaan wiil wiil la dagaalamayaan qof iska madax adag qof yacni iska soo daaha qof uniformkii marmarka qaar kasoo taga qof soo daaha albaabka laga xirto caqabad fara badan iyo isfahan darro yarna way iska jirtaa laakiin alxamdulilaah wax walba waxay u baahantaa dhibaato kasta xalkeeda ayaa jira waxaan xal lahayn ma jirta ganaxyo ayaa noo yaala ciqaab ayaa noo taalla oo gooniya oo ardayda aan ku ciqaabno oo qolo kasta wixii ay sameeyeen ciqaabteeda mar horaaba loo sheega hadhowt waxaan waa maxay inuusan dhihinba waaba loo sheegaa si uga sii digtoonaado uusan qaladkaas u gelin tahay een xagga ardayda dabcan haddii aan ku sii socdo een caalamka hadda een xag tiknolojiyadda waa ay tallaabsatay een tiknolojiyaddaas horumartana waxaa ka mid ah dhanka moobilada oo saameynteeda inta la eg tahay aan aragno oo gaar ahaan een dhanka waxbarashada oo marka aad iskuullada sidan oo kale u booqato waxaad la kulmaysaa arday inta badan ku mashquulsan moobilada marka xaggaas qorshe ceenkee ah ayaa idinkaga degsana aada umahadsan tahay dalaal rajab waxaa qorshe ka degan mobel horta mobelkaas ciladiisa arday ma aha annagana shaqo aan ku leenahay in badan ma aha waxa nagu dhibaayo mobelka qaarkood waa waalidka canug ayagaa usoo gadaayo mobel intaa la eg canug intuu ka keenaya saddex boqolo dolar ama boqol iyo konton dolar guriga waa canjeeraha ka sugaa hooyadiis iyo aabihiis xaguu ka keenaya mobelkaasi ayaga ayaa mobelka soo siinaya annaga se waxaa aad ula dardaarmi lahaa waalidiinta dhanko inay mobeelada markii ciyaalka iskoolkooda soo aadayan dhallaankooda inay soo qaadaan laakiin waxaaba nooga deganba annaga ardayga mobeelkiisa la yimaadaa iskuulka la soo gala laba siyaaba oo la dhaqanaa inuu taleefonka iska dansado iyo inuu xaafadda la aado marka arday leefkii haduu soo qa iskuulka la yimaada iska dansan yahay wuxuu u taraaya ma lahan waxuu hadda ku isticmaalaya aaladu annaga aan oo ku barno taleefonka wax uga barno ayagana ma qabno laakiin wixii oo waxbarasho technology ah oo kaleeto gooni markii ay tahay waa laga yaabaa in waxay ku samaystaan laakiin xiisad inta lagu jiro taleefanadaas waa noo xadidan yihiin
dhanka activitiyada ama tartamada ma jiraan oo aada ardada u qabataan
tartamada laba ayaa laba tartan ayaa qabanaa tartan sportina waa qabanaa tartan waxbarashadana waa qabanaa tartanka isboortiga waa waktiyuu leeyahay tartanka waxbarashadana ayadana waqti ayay leeyihiin marka tartamada laba noocaan u qabanaa tartan fasal fasalna waa u qabanaa kabacdina waxaan u qabanaa in koox kooxaan u sameyno oo aan isku dardarna ardayda oo ayagoo koowaad ilaa foonfoor aan isku darnana way jiraan ugu dambeyn dardaaranka waalidiinta ardayda dhammaan inta jaanis u yeelatay in ay ku dhegaystaan codkaaga maxaad kula dardaarmi lahayd
waalidiinta kheyr allah siiyo culays fara badan ayay hayaan waxaan kula dardaarmi lahaa waalidka markaan ka bilaabo waalid aad iyo aada umahadsantihiin waxaase ku dadaashaan in canuga markuu gurigaada ka soo baxaayo adigoo fiirisay dhinac kasta ka ilaalisay buwaagtiis inay dhammaystiran yihiin labiskiisa u dhammaystiran yahay inaad soo dirtid waxbarashadiisana ku kontarooshid marka uu guriga kusoo laabto midda kaleeto waxaa ardayda iyo muslinka dhegaysanaya dhan iyo dadka kaleeto oo shacabka waxbarashada jecel kula dardaarmaya dal waxaa hormaraya dadkiisa dal waxaa hormaraya dad waxbartay dal waxaa hormaraya dal dulqaad badan dadna waxaa hormaraya dad dalka jecel marka aan noqono intaasi aan soo sheegay kuwa ka midha dhaliya waana mahadsantii idaacadda himilo aad iyo aadaan u mahadsantiin intaasi kadib waxaan mikrofanka himilo la wadaagnay qaar ka mid ah ardayda iskuulka oo inooga waramaya hiigsiga iyo hamiga ay ka leeyihiin waxbarashada waa dhawahay marka hore magacii waa maxamed faaskeyse waxaan dhigtaa galaaske for waxaan ka mid ah ardayda dhigata daaru rajab horta iskuulkan waxaa soo galay labada kun afar ilaa laba kun shan seasonkaasa soo galay iskuulkan horta waxbarashadiisa macalimiintiisa ardayda dhigato waa arday xoogaa iska wanaagsan xitaa macalimiinta maamulaha maamulaha maamulo furfuran oo bulshada soo jiidi kara sidaasa ku doorta marka aad casharada qaadanaysaan oo kale macalimiinta ka baran sida aad fahankooda ama aad wax uga fahmi
horta macalimiinta isku mid maaha macal balsi waaye ma arday waxaaarday waxaa jirta macalinka maadooyinka la xiiseenaya sidoo kale anima xoogaa maadaan ku fiican ahay aad afar sentific oo kale waa daneeyaa macalimiinta kalena waa daneeyaa si hadee kuwaas udanaysa inaa udanaysa ay kan rabaan fahankoodana waa iska boqolkiiba maadooyinka ay qaatay toban maado waaye
ma jirtaa marka maada aad is leedahay allele waad ku wanaagsan tahay haa waa jirtaa saaid waa ku fiicanahay maadada fiisigiska iyo xisaabta maxay tahay marka waxa ku dooran horta haddii waxaan ku doortay ay tahay horta ani ciddeeda dhan waxaa waaye reer engineer waaye sababtaas oo dhaxalka abbaa lay qaadanaysaa markaas saas oo marka aada ugu dadaashaa kale. Aa.
Een, mustaqbalka marka higsigaaga muxuu yahay higsigayga horta waa inaan aabihey wuxuu noqdo kale injineer aan noqdo ad laakiin hamii kale oo iska jira oo inaan noqdo Balantuu oo kale.
balantuu oo jira it inaan barto ma adduunkan waxa laisku dhaafo horta af soomaaliga maamulahaaga waa utagi kartaa maamulaha iskuulka waa utagi kartaa ustaad saan saanaa jirto macalin ku diidaa ma jirto waxaan ku baraarujinaya inay maamulayaasha iskala hadlaan
ugu horeynaya salaanta waa kaa qaaday salaanka bacdi magacaygu waa farxii maxamed aadan Ee, waxaan dhigtaa fasalka form two ee, daaradan ee iskuulka daaru rajab farxiya iskuulkan daaru rajab sanadkii ayaad ku soo birtay labada kun toban iyo afartii ilaa labada kun toban iyo lixda isla saacadda la joogna waa wadaan waa tahay een, hadda waxa aad tahay galaaska form two een, bal ka baran een, hab waxbarashadeedka iyo sida ay macalimiinta een, qaabka wax dadku ardayda u fahansiiyaan iyo haddii aad xogaa ay naga- real wax problema kama sheego laakiin waxaan ogahay macalimiin fiican iyo maamul habya inuu joogo oo mar walba macalimiinteen maamulkeena aan la shaqaynayno iyagana ayna la shaqaynayaan iskuulkeeguna yahay iskuul aadaan ugu faraxsanahay Een, inta aadan iskuulkan imaan dabcan goobo waxbarasho ama iskuulo kale waad soo martee ma jiraa wax farqi u dhexeeyo goobahaas iyo iskuulkan hadda aad dhigid ee daaru rajab
real iskuulka lamaan soo raadinin bareefadaan soo dhigtay bareefadkani oo dhigana waxaan ii sheegay iskuul fiican inuu yahay markaan kusoo biiray isla saacaddan la joogo wax problema ma arkin wax problema ma arkin qoraalkayga waxay barnaamijkayga oo dhan isla meeshaana ku wataa mustaqbalkiina waxaa rabo intii ka dhiman inaan meeshaan ku dhamaysto saddexdan bilood ay ii dhiman inaan meeshaan kusii dhimaysto Een, ardada kaa dambeysa dabcan ee jiilka kaa dambeeya ah maxaa talo aad u soo jeedin lahayd waxaa talo soo jeedin lahaa inay wax bartaan oo ay eh, naga faa'iidaystaan inaan kasii faa'iidaysano intaagsanaa noo dhiman ay ka- aan ka faa'iidaysano iyagana ay naga faa'iidaystaan aan farxad ku wada noolaan farxad aan maanta ku wada noolahay dhammaanteen inay igan ku wada noolaan waxbarashadoodana ay ku wataan mustaqbalka maxaad jeceshaa inaad noqoto runta mustaqbalkii waxaan jeclahay inaan noqdo duuliya Dawliye. Een, inta badan gabdhaha marka een, su-aashan oo kale la weydiiyo caafimaadka ayay u bataan balse adiga een, dhan kale ayaa oo duuliya ayaa doorbiday inaad noqoto maxay tahay marka waxyaabaha kuu dheliya aada u doorateen Ee, in badanaa dee ma u badno ee, gabdhaha sanadkan ee, em, gabdhaha soomaaliyeed oo u badno inay bartaan maadadani laakiin aniga maadada waxaan ku doortay gabdhaha sana- oo soomaaliyadana boqolkiiba ee, toban ayay barteen waxaan arkay in waxyaaba fara badan ay ka faa'iidaysteen magac fara badan ay ka heleen anigana waxaan rabaa maadadan in barto inkastoo meeshaan laga baranayno se ii qorshaysan tahay dabcan turkiya laga bartaa in aniga meeshaas qorshahiis iyo hamigeyga waa taasi waxaan rabaa hamigeyga siduu yahay inaan yeeshto dabcan marka waa la baranaa la dhawro ama waa lagu shaqeynaa la dhama sahlano Een, sidee marka aad isleeda waad uga baxsan kartaa dabcan een, qof soo bartay kuma dhahayo gabar laakiin in badanaayo qofa wada sheekaysanay oo maadadaasi uu barto isla saacadda la joogo laakiin saa la ii sheegay waa waxaa la iska dhisaa saddex maadi oo ingiliishta xisaabta iyo fiisigiska oo intay hubada ku jirto iyo saacadaha waqtigaas ay sheegayso barnaamijkaas oo dhan dabcan sida la ii sheegay waa saddexdaas maadi waxaan rabaa saddexdaas maadi inaan iska dhiso oo barnaamijkaygana siduu iga hamidgele in aniga aan aan ku guulaysto dabcan maamulkayga iyo garabkayga taagan macalimiinta garabkayga taagan dabcan wax badan ay faa'iidadiga siiyeen garab ay iga siiyeen inaan maadadaas aan barto garabku maanta siinaa laba jibaarka iska badan inaan helo
soo dhawoo yariso magacaaga xasan maxamed faarax casan galaaskee tahay koowaad galaaska goo- koowaadaa tahay ee iskuulkan gorma ku soo biirtee xogta bir
soo dhawoo yariso magacaaga xasan maxamed faarax casan galaaskee tahay koowaad galaaska koowaadaa tahay ee iskuulkan gorma ku soo biirtee xogta bir sanadka hadda dhammaanaya Waa tahay. Een, meeqa maadaa qaadataa toddoba maado maxay keliyihiin soomaali xisaab cilmi bulsho saynis tarbiyo carabi ingirish Waa tahay. Een, toddobadaas maada aa qaadato ma jirtaa maada aad si gaar ah u jeceshahay ah maxaa cilmi bulsho cilmiga bulshada maxaad ku jeclaatay maadadaas waa fududa maadadaas aaday kugu fududahay imtixaamka oo kale markaad diyaarinaysad ka waran maadadaas maxaa dareentaa wax ma dirin fudaad leh
waa tahay een, ardayda galaaska aad isla dhigataan ee adiga oo kale u yaryar sidee iskula dhaqantaan caadi leh
wax dhibaato ah ma jiro waa isfahantaa maadaama mustaqbalka maxaad jeceshahay inaad noqoto dictor dictoor dictoor oo oo ah maxaad si gaar ah u jeceshahay inaad ku takhasusto dictor qaliinka qaliinka qaliinka maxaad ku dooratee u fudud yahay aada kugu fududiya waa mahadsantaa soo barbaar guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoon kaal oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay booqashadii aan ugu kuurgalnay waxbarashada iskuulka daaru rajab waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa anigoo caaisho nuur aadan ah toddobaadka dambe inta aan ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo ammaana allah